wasiirka caafimaadka dowlada koonfur galbeed soomaaliya saciid axmed cali ayaa degmada waldhaweyn ee gobolka shabeellada hoose si rasmi ah ka dahafuriya mashruuca marwa caafimaada munaasabada dahafurka oo ka dhiiday xarunta degmada waldhaweenga iyo welibaa ku qeyb galaya maamulka degmada qeybo shaldun ee bulshada gaar ahaan bilaanta mashruuca marwa caafimaada oo hormuudyo ongayaha bilaanta ayaa ujeedadiisii eeta in bulshada la diirsiyo adeegyada caafimaadka as-aasiga iyadoona gabdho ka shaqeeyan barnaamijkuna yoo sameeyayana wacyigelin caafimaadka daawooyin as-aasi ah iyo bukaanada anbaahan daryeel dheeraada si taasayaalan ka xiriira xarumo caafimaad iyo isbitaalada iskuduwaha wasaarada caafimaadka degmada waldhaween iyo gudoomiyaha degmada waldhaween ee gobolka shabeella hoose cabduqaadir maxamed cabdulaahi iyo ku warbiyaga baahiyaadka caafimaad ee degmada waldhaweyn ku jirta waxaan rajayneynaa mataqaanaa intay nala joogaan wax badan inay nala arkaan xaaladda guud ee caafimaadka degmada waldhaweyn baahiyaha ay qabto dhammaan inay nala arkaan waxaan rajayneynaa wax badan ee magaalada ay soo arkaan waxaan kaloo rajayneynaa mashaariicda ayaga ay noo wadaan mashaariic ka badan inay noo keenaan kan waa bilow fiican waxaan ka rajayneynaa intaan ay ka badan rajayneynaa reer wallowe haddii una yerni maamulkaana may fadaana horta muddo koowaad ini lama gorkii ma adnagin intii una maamulkan degmada roogna halka san iyo dhowrka bilood ee badi inka horeyta mashruuc la taabado kora oo dumarka gaaran ee ama haweenka gaaran ee inay wasaaradda caafimaadkana qeyb ku qaadata wasiirkii deegaanka mashruuca kan maadaama wasaaradda degmooyin badan iyo horkuqabadaasi si agaasimaha guud in sheegi sanadkan ini fursad an hella wallaweyn iyo degmooyinka kale lamidka ah agaasimaha guud ee wasaaradda caafimaadka dowlada koonfur galbeed soomaaliya doctor ibraahim aadan cali suubo ayaa sheegay in mashruuca marwa caafimaadayo ku faa-iideysan doonana bulshada degmada walaweena mashruuc la arago sida boorka muuqda marwo caafimaad taas oo lan aragay ini oo sanadkan ku faa-iideysata degmada walaweyn oo isangekala sinkuweeri marka ini walbarasho iyo hadhanka tasiiba walbarashadii aan kahooseyna dugsi dhex made oo la fiiri haybel hebelal kuweelaha dileer bulshada inay ogolaato la bulshada ogolan inagad ugu dambeyntii wasiirka caafimaadka dowlad goboleedka koonfur galbeed ee soomaaliya saciid axmed cali iyo daafuri mashruuca marwa caafimaada iyo weliba uuse tilmaamay in wasaaradda caafimaadka iyo awadda dadaala laga hormariyawa adeegada caafimaada
gabdhihii deegaankan wax u bartay hoojooyinkii magaaladan wax u bartay oo deegaanka jooga oo weligooda dadkooda iyo deegaankooda usoo shaqayn jiray dadkaasaa loo qaadan doonaa wixii shaqadooda la xiriiray sida agaasimayaasha ay sheegeenba dowladda koonfur galbeed adeeg bixinteeda caafimaadku waxay la mid tahay sida caalamka oo kale shaqada ugu horeyso oo caafimaadka ah ama qof la daaweeyo dadkii qaban lahaa aa la rabaa inaad noqotaan oo hooyooyinka guryahooda aad ugu tagtaan oo guryahooda aad ku booqataan tusaale ahaan haddii gabar mashruucan loo qaato oo marwo caafimaad ah bil kasto mishaarkeeday heli doontaa gabadhaasi ilaa in muddo ah ayuu mashruucan u socon doonaa laakiin mishaarka keliya maana waxaa la rabaa shaqo in la qabto sida agaasimaha uu sheegay dadka mashruucan ka shaqaynaya ama gabdhaha mashruucan ka shaqayn doono iyo haweenka mashruucan ka shaqayn doono ma noqon doonaa dad meel kale laga keenay haddii aad tuhmaysaan dad in xamar laga keeni doono xamar in laga keenayo ma jirto dadkii magaalada joogay oo deegaanka ku dhashay oo deegaanka wax ku bartay dadkaas aa loogu faa'iideyn doonaa mashruucun iyo fursadan abuuraysa bilaanta degmada iyadoona lantowbara iyo xirfado caafimaadkoo laga caawiyo bulshada taasoo koran qaadasa u qeyb qaadowka horumarinta adeegyada caafimaadka ee degmada